asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur faylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacad raadi ah baydhabo siin hayta qodobada warkaananka doorka roon duhurnimadan waliba kumad ahaa qaramada midoobay iyo midowda yurub waya ku digeen xaaladaha ku wajahan soomaaliya maya kuwada hadaleen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo fahad yaasiin xaaji daahir doorashada hubnaha aqalka sare ee somalilan mataladoona oo riidin dhacka kooye majaajilistihii caanka haya ee jakis oo weliba geeka ka geeriyooday magaalada muqdisho caasimadda dalka iyo dowladda soomaaliya oo ku hadali cabdikariin guuleed oo shaaca kuga hadiinihiisa haliska jara amnigii iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya shiinaha ah oo maraakiib dagaal iyo ciidamahan diray soomaaliya qaraha lakadili askari ku tirsan ciidanka kenya akhbaaraadka banaanka hiram waa duhurnimadan dhegaystayaal isandhugu soo doontaan qodobkan kadar roon weliba ayaa etoobiya oo hayradahaita safaaradooshe dalka masar duhurfayle dhegaystayaal waliba waa duhurnimo asnin ow taariikhda waliba ee kabeeginta labaati iyo toddobada bilo sagaalaad seteembar sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka saaxiibayaal haanas walibayo hayna qodobada warkaana duhurnimada haanshoonka doorka ronay haatan inas diyaariya dhegaystayaal warkii duhurnimo oo faahfaahsan insha allah duhurfayle dhegaystayaal ka bilaabno qodobkan koreeyay warkaana duhurnimadan qaramada midoobay iyo midowda yurub iyo weliba iyo kabaaqina in la qaado tallaabooyin walku oole oo la xaqiijiyo hababka wal soo saarka beeraha ee soomaaliya iyoogo sheegay in la baahanyo tallaabooyin deg dega siwalanqobada caqabadaha iyo saameynta taban ee la xiriirta nafaqaxumada soomaaliya xilligan ku jirta oo leh qaar kumid ee xeerarka nafaqaxumada ka sareeya adduunka intaas weliba sii dheera dhibaatooyinka caalamiga ee sida covid tumiyo sagaal cudurka halamadka aleymarkii saddexaad gurmudka cimilada wasaqeynta luminta binoolaha isku horkooyowka iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga weliba muuji ayana khataraha iyo nugleynta weyn ee nidaamka cuntada ee soomaaliya ee aadanaha yalka eri bayaan wadajira ee markaas iyoha saareen qaramada midoobay iyo midowda yurub in ku badan lixdan daneeyayaal oo matalo dowlad bulshada rayidka waaxda gargaar lanliye aqoon-yahanada iyo ururadan yaan markaasay dowligan hayne yaa tumiyo fartii bili setembar iyo kashireen muqdisho iyo weliba hargeysa tumiyo litii setembar dood cilmiyeed wadatashiga daneeyayaasha soomaaliya eita partnership wakiilka wadanka faw ee soomaaliya ee sheegay intii laka gudi jiray aqoon isweydaarsigan in xalhelowka dhibaatooyinka gaarka ee weliba nidaamyada cuntada ee soomaaliya iyo markaas keliyaani baahnayna fahamka xiriirka ku dhexeeya qeybaha nidaamka laakiin sidoo kale qaab dhismeedka maamulka oo weliba awoodin leh walqabashada isweydaarsigan dhexeeya natiijooyinka nidaamka cuntada yan eri dhegeystayaal dhinaca kale weliba xalay magaalada muqdisho caasimada kulan xasaasi ee kaweeldhaday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajow fahad yaasiin xaaji daahir kulanka ayaa weliba ku dhiyay gurigu isku deganyi nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor walibana kulanka qeyb ku hayay wasiiru dowlaha gaadiidka cabdiraxmaan dheere iyo wasiirka boostada galmudug aadan qoryooley oo laka tilmaamo shakhsiyaadka eedkan ka dhow ee weliba kulamada gorgortanka siyaasadeed usandarsadow fahad yaasiin xaaji daahir kulankaasaan dhexay fahad yaasidiin xaaji daahir wararka lagu helaha ay weliba sheegahayna in lamaada dhinaaya kuwada hadleen arrimaha weli tegin ee la xiriira khilaafkan dhexay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble kulankan iyo weliba lan aragay inuusa yimid villa soomaaliya ee ka fadahayta in halla ku dira khilaafka farmaajiya rooble welibana madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor useeyaa hogaamiyaha keliya ee weliba gala kora arrintaas dhowr jeerna markaas iskaday inuusa xalay kulanka xalay iyo weeldhadan waa kulankan xalay muqdisho oo ka dhex maray la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ee weliba ah katoose iyo xile shalay fahad yaasiin xaaji daahir munaasabad ku dhiiday madaxtooyada qaranka uuse kala wareegay xilkii la taliyaha amniga qaran ee soomaaliya usi dhowaan magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaga kale qoraal iyo markaasa kubahay guddiga hirgelinta doorashooyinka senatarada aqalka sare ee somalilan weliba la kashaacaya in reedan dhaca ko iyo doorashada xubnaha aqalka sare ee somalilan oo weliba lakabalansinayay in iyob jacob iyo musharaxiinta khudbadoo jeediyaan samaalinta xigta ee barye ee weliba taariikhdiya kabeeganta labaatiyo siyeedka ah ee markaasay ballan yandhida ama yan bilaabata doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee somalilan waliba ka wargeliyaanay dhammaan musharaxiinta iska diiwaangeliyay tartanka doorashada aqalka sare ee somalilan in reedan dhac koy ee hadaljeedintii bariya markaas jeedii lahayn musharaxiinta yan markaas reednian markaasyaa ku sheega dooneel eriya waqtiga musharaxiinta iyo khudbadoosha jeedi doonaan waliba markaasiilkare qoraalha ku bahay guddiga weliba hirgelinta doorashooyinka senatarada aqalka sare ee somalilan jadwalkii hore iyo markaasan kubahi guddigan yaa dhikay in doorashadii bilaabata maalinta talaadada ee weliba labaatiyo siyeedka bilan baryey kabeegan saasaatowna laha gebagabeeyey soddonka bilo sebtembar balse weliba doorashada reedan dhaca koyti ilaa haddana ma og walyaabo sababay dhinaga kale dhegeystayaal ilaahay naxariisa weliba geedka saacado ku hor magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ka geeriyooday majaajilistihii aanka haye ee cabdi muriidi dheere ajakis kaasi oo weliba maalimihii inta dambeeyey ka xanuunsaday gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho geerida kakoyti marxuumka iyo weliba warbaahinta anhaji anhaqijay qaar kumida eheladiis iyo weliba bahda t v-ga universal ee fadhishay muqdisho oo markaas la shaqeeyay majaajilistaha ilaahay naxariisa majaajiliste cabdi muriidi dheere ajakis oo kumidahay howlweedeennada t v-ga universal oo goordhowaati muqdisho ka geeriyooday yalakari qoraalha kubahi maamulka telefishinka caalamiga ee universal t v cabdi muriidi dheere cabdi waa cabdi muriidi dheere ajakis ayaa sideedii maalin ee lahdhaafi ka jari mid kumid a isbitaalada kayaala magaalada muqdisho meelase weliba lakala tacalaya xaaladiisa caafimaad kureed xarun deg deg ee weliba kaboodi hellows ka suganaya ee xaafadiisa geerida iyo weliba kutaasiyey qeybaha shalduwan ee fanka soomaaliyeed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ismaan abuukar dube wasiirka wasaaradda warfaafinka ayaan taasiyey qoyskii iyo ummada soomaaliyeed ee iskubahi marxuumka walibana islaahiin kutuga in jannada isfarduusa ku waraabiya ilaahaynaareysa marxuum ajakis iyo sidoo kale waliba usahay weliba us aankahaye jiliinka iyo madadaalada usoona weliba tabiijari barnaamijyo toos ee kubaho t v-ga universal usoona markaas iyo edan jilen dadka soomaaliyeed haddaba saasaataw geerida majaajilistaha caanke weliba ku taasiyey madaxweynaha muduhileje waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo tacasiiti raanyilandri qoyska qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed ee iskubahi marxuum cabdi muriidi dheere ajakis oo weliba ka geeriyooday muqdisho madaxweynaha ayaa marxuumka ilaahayn kutuginis hoygiisa kaweela jannatalfirdowsa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdi weli ibraahim sheekh muudey yayoona kutaasiyeen geerada marxuumka cabdi muriidi dheere ajakis welibana ilaahayn kutugan naxariistis jananka deeqa eheladii iyo weliba asxaabtiisu kubahina samir imaan kusii dhinaga kale wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube yaa uusiina kutaadsiiyey geerida marxuumka marxuumkii maalmahan baa ka jaray mid kumid a isbitaalada magaalada muqdisho meelaas ee weliba lakala tacalay xaaladiis caafimaad kureed hanuunha kaboodeysa oo kasuganyay gurishaya cabdi muriidi dheere ajakis ee weliba us-aankahay jilista riwaayadaha iyo weliba turjumada filimada hindiga walibana tan iyo durbaba usukumadahay majaajilistayaashan kacansan ee weliba ka howlgalayaan soomaaliya ilaahay naxariisa dhinaga kale cabdikariin guuleed musharax madaxweyne saasaatowna hukumad ah midowda musharaxiinta ee waliba ushishaaca ku qaaday inii usahleska jara xilligan soomaaliya ee dhaqaalasha iyo amniga kiishaba leyli ibraahim aadan iyo ku waramaas taliy ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed sarreeye guute cusmaan cabdulaahi maxamed iyo waliba xilka
waayahay dhegeystayaal idkaasi aan nagada doonna haddii ilaahay raallo ku nagada maraakiib soddon iyo sagaal eed waa maraakiib soddon iyo sagaal ee ciidanka badda shiinaha ee weliba yokcaan bahena magaalada kingado oo weliba ka taala gobolka shandong ee bariga shiinaha sidiisa fili howlgal laga filayahay gacanka hadmeed iyo biyaha soomaaliya markabkan iyo weliba wasaarna xubwal burburiyo lama helicopter walibana markaasi la socdaan daraasiin ku tirsan ciidamada sida gaarka ee weliba towbaran ee fuliyow howlgallada kaaska ee ujeedada markabkan lankadare biyaha soomaaliya yaa weliba wasiyaa la dagaalanka weliba walalanka wiilo argagixisada iyo la dagaalanka burcadbadeeda iyo sidoo kale kormeerka badda soomaaliya ciidanka badda china ayaa markaasi ku bilaabay howlgala gaar howlgallada gacanka cadmeed iyo weliba biyaha ku bahaysan soomaaliya bili december ee weliba sanadkii labada kun iyo sideedkii weli dhugunsidayaal weliba aysan dhugunsaaytan ah warka duhurnimo idaacadda raadi ah baydhaba dhinaga kale qarahan hojay sidii khasaare dhimasho iyo dhaawacay ee weliba ciidamo ku tirsan haan kenya weliba la kala fiirsaday deegaan ku tirsan gobolka laamu ee dalkaasi kenya qaraha oo haya miinada nooca dhulkalaka dugow yaa kulanyo weliba iyo wadan ciidamada kenya weliba la kala fiirsaday xili iyo markaas ka socda aleentan dhexeyta deegaanada kuyonga iyo shangani oo kuwada tirsan gobolka laamu ee waqooyi bari ee dalkaas kenya goboroogayaal weliba ay warbaahinta iyo sheegana in qaraha kureed ciidamada kenya iyo markaasi fureen rasaas fara badan balse markaasi wal khasaarna ee anjeysana dadka shacabka ee habahaato dhinisho use khasaaraha ku deeriya qarahaasi al-shabaab iyo sheegatay weerarkaas qarahagahay weliba ciidamada kenya walibana baraha internetka ee weliba taageero al-shabaab laga sheegay in laga dilay tumiya shan askari oo kenyaan ciidamada kenyaan sidoo kalena iyo burburian baabuur b g ee walow iyo markaasi injarna dad madax banaan oo xaqiijiya sheegashada dagaalamayaasha al-shabaab ee dagaalkaasi iyo weliba qarahaasi wararka weliba taasi kasii daraahayna in ciidamada kenya iyo socdaalshooda iyo si waddan iyoga weliba sidoo kale howlgaliyamayna baaris ay ka sameeyeen wadadan dhexeyta deegaanada kuyunga iyo shangani oo ku tirsan gobolka laamu inta badan ciidamada kenya weliba iyo al-shabaab iyo kala kulmayana weeraro toose iyo qaraahiya xiliyadii markaasi ka socdaaleen deegaanada gobolka waqooyi bari dhinacyadiina markaasi iyo mararka qaar iyo sameeyeen howlgelyo ku dhaniga al-shabaab mila dhegeystayaal warka ku dhugunsaaytan idaacadda raadiyaha baydhabo dhinaga kale akhbaaraadka banaanka haddiinu fiirina danjiraha ethoobian roga masar ambasador marcos tikle rig ee weliba uu sheegay in iyo bilowga bilaha socota ee weliba octoobar albaabadan laabada doonan safaaradooshoo ka taala magaalada qaahira ee weliba dalkaasi masar danjiraha waraysi c b idaacadda b b c da weliba ususay in dhaqaalo xumilan heri doono safaarada muddo saddex ilaa iyo lix biloode weliba uu subeynayay in sababta lanheraha yeeta haysada diblomaasiyadeed ay weliba dhexeyta lamada dal ee muranka biyo xireenka etoobiya ee weliba geed iyo weliba iyo iska hay-aan dowladaha masar iyo suudan danjiraha etoobiya weliba kale uuse tilmaamay in xiritaanka safaaradiio masar qeybwaa qeybiyo ku eto qorshaha la kaheri doono ilaa iyo soddon safaaradood oo markaas kumid ah xarumaha diblomaasiyadeed ee etoobiya ee ka leta dalaalka caalamka guud ahaan dhegeystayaal surunkan waliba ninkadhama warka duurnamasun kula dareegteen idaacadda raadiah baydhaba